أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan soddon askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kataa'ib al akhbaariya oo baahistay qaybta soddonaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha mid ka mid ah deegaanada hoosta ee degmada jiliba ee wilaayada jubbada dhexe dowladda siliibiyadda kenya oo xaqiijistay inuu baktiyey taliyihii ugu sarreeyey ciidanka kufaarta kenya kadib shir diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka oo ka dhacday degmada buulafullaay ee wilaayada baay bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud oo goob fagaara ah ku daawaday filimka qaadimuuna ee aqsa ay uu baahiyey kataa'ib al akhbaariya dowladda siliibiyadda maraykanka oo sheegtay inay maamulka yuhuudda ku taageerayso duulaan cusub oo lagu qaado muslimiinta falastiin xilli sahyuuniyadda yuhuudda xasuuq ka wada magaalada khaza mas-uuliyiinta wilaayada bokool iyo hoggaanka dhaqanka ee wilaayada oo booqday mid ka mid ah macaahidda sharciga ee ka furan wilaayadaas أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan in ka badan soddon askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo haddaba dagaaladaasi waxaanu ka waraysanay walaalkan tushow jazaak allahu kheyran walaalka marwaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijiri dagaallo culus oo saddex jeer lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha saliibiyadda maraykanka waxay shalay ka dhaceen duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan agaarka halka loo yaqaana deegaanka wirkooy dagaaladan ayaa allah fadligiisa khasaare culus lagu gaarsiiyay cadowga allah iyadoona khasaaraha isugu jira naf iyo maal wararkii ugu dambeeyay waxay xaqiijinayaan in baktiga maleeshiyaadka murtadiintu uu gaaray ilaa iyo saddex iyo toban murtad oo qaarkood ay murtadiinta goobtii dagaalka uga careen halka sidoo kale dhaawacna uu gaaraya ilaa iyo siddeed iyo toban murtad sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaalkii shalay ku qabsadeen ay ku qanimaysteen hub u badan ak forty seven howlgallada kaadaan eegna dhanka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen goob ay ku sugnayeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa shaadleerka ah oo ku taala deegaanka ceelisha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho qaraxaasi waxaa allah fadligiisa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah isla banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen fariisay maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka tabeelaha shiibraahin ee duleedka magaalada muqdisho dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee makuuda ee magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan shalay ayaed markii ciidamada mujaahidiintu ay weerar dhabagala u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo mootala socday oo kasoo baxay diinsoor doonayeen in si qarsoodi ay kusoo gaaraan magaalada baydhabo ciidanka mujaahidiinta ayaa nolosha ku qabtay mid kamid askartii murtadiinta waxayna sidoo kale mujaahidiintu gacanta ay ku dhigeen mootadii ay wateen murtadiinta ciidamada mujaahidiintu waxay muddooyinkii dambe sii kordhiyeen weerarada lagu dhigbixinayo cadowga allah ay soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta soddonaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha mid ka mid ah deegaanada hoosta ee degmada jiliba ee wilaayada jubbada dhexe warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo soo diyaariyey walaalkan xaaris cabdiqaadir
waa filim lagu soo bandhigayo gurmad ay mujaahidiintu u sameeyeen dadkii ay saameynta ku yeesheen fatahaadaha ee tuulada buulabaley oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada jiliba ee wilaayada jubbada dhexe mashruuca ay ka faa'iidaysteen ayaa ah qaybinta raashiin iyo agabyo kale iyadoona dadkaasi ay kasoo muuqanayaan filimkan qaybta soddonaad u ah muuqaalada lagu soo gudbiyo gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku dhaqan deegaanada wilaayaadka
بلبلي بلبلي إلى معسل بداية يا راشن مسير كما راشن حاف بريس حاف بريس سدال سوق سريدة هل شندرو حلبة إنه قابل وطني ديرك وهواي تولد مقوك من القوين انت بلبلي راشين كاس او ولايد الله بركة او نو بركيتي خير فلان الله سيو ودو كاس انت اللي من الله نماسترو كل يو غرغر يا كسون الى الى جرال كنغد ساس يو ياي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waxaan kusoo may kusoo barakacay tuulada hilishiid oo maanta hadda joogo tuulada oo buundada buulbeley ayaan jooga maanta si aad iyo ugu faraxsan yahay walaayada islaamiga raashin noo keentay haaf sokor haaf bariid hal shandarwo habadba aag saliid ayaa noo keentay si fiican ay ugu faraxsannahay maanta walaayada waxaan u rajaynaynaa inay kor ilaahay ka dhigo gaalada ilaahay inaan ka qabto ayaan ugu rajaynaynaa farahdayda maanta boqolkii boqol boqolkii boqol boqolkii boqol waaye
maxtaliyaana marka barka oo biyo markasna barakaci marka maalanta ilaahay ka maxtaliyaana wilaayada may nin sheentay bariis sokor saliid bac shandarbo intan maalanta ilaahay ka maxtaliyaana gacanta ka haysan alxamdulilah ilaa wilaayada ilaahay ka maxtaliyaana maxtaliyaana wuxuu ku biirayaa aflaamta sida maalinlaha ay usoo saarto kitaab al-akhbaariya iyadoona lagu soo bandhigo waxqabadka guddiga maalinta fatahaadaha ee mujahidiinta u sameeyey dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay fatahaadihii ay sameeyeen webiyada dalka mara dowladda saliibiyadda kenya ayaa xaqiijisay inuu baktiyey taliyihii ugu sarreeyey ciidanka kufaarta kenya kadib shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas faafahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen siib cabdulaahi taliyihii ugu sarreeyey ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee kenya ee loo yaqaano k d f jenaraal farancis ogola ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay shil diyaaradeed oo shalay ka dhacay waddanka kenya halkaasoo ay kula halaagsameen askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka kenya shilkan diyaaradeed ayaa gelikii dambe ee shalay wuxuu si gaar ah uga dhacay halka loo yaqaano kuben ee dhacda galbeedka dalkaasi halkaasoo ay taliyaha ciidanka kenya iyo askar kale oo la socotay diyaaradda kula dhacday islamarkaana uu dabqabsaday saraakiil ka tirsan dowladda kenya ayaa xaqiijiyey dhimashada ilaa sagaal ruux oo diyaaradda saarnaa halka laba kalena ay shilka ku dhaawacmeen madaxweynaha dowladda kenya william ruuto ayaana xaalad si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu baktiyey taliyihii ugu sareeyey ciidankiisa gaal ka dhintay ayaa da'diisa lagu sheegay lixdan iyo kow sano wuxuuna taliska ciidanka kenya ka mid ahaa tan iyo afar iyo labaatankii abril ee sannadii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii tobankii juun ee sannadii laba kun laba iyo toban ayay ahayd markii shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaasi uu ku dhintay wasiirkii amniga ee dowladda kenya iyo ku-xigeenkiisa iyo xubno kale oo ka mid ahaa ilaaladiisa munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buulafullaay ee wilaayada baay walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinaya
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم munaasabadan oo ka dhacday gudaha madarasada ummu camaara oo ka mid a madaarista ay macalimaadka ka yihiin gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada buulafullaay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay kan dacwada maamulka islaamiga degmada buulafullaay salaadiin waxgarad waalidiin iyo martisharaf kale ujeeddada munaasabadda ayaa ahayd xaflad sagoontin ah oo loo sameynaya arday isugu jirta wiilal iyo gabdho oo ka qalanjibiyey barashada qur-aanka kariimka kuwaasoo gaarayay siddeed iyo toban arday ugu horeyn macalimadda madarasada ummu camaara ayaa faahfaahin ka bixisay xilligii la aas-aasay madarasada iyo inta dufco ee ka qalinjibisay inta ay furan tahay madarasada madarasada taariikhdeeda alxamdulilaah madarasadu xilli waxay maaragtay furan tahay toban sano ah tobankan sano ay furan tahay alxamdulilaah afar dafco ayaa ka qalinjibiyeen alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan mahad aan la koobi karin suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey afhayeenka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay iyo nabadoon cali maqane oo ka mid a waxgaradka degmada buulafullaay ayaa iyagana dhankooda ka hadlay munaasabadda hata may aragaanay owlaad oo umu camaara madrasadii haka takharujan oo waana hakubayan oo waana runtii qur'aankii ikhtitaamen waana dhamaayan eed iyo eed aan ka faraxsagna waana boogaadayana waana hadhawaayan waana baarakaayana runtii mayb waa xafla tankuwiin oo laseeda faday majarta waay madrasadun hatu una koyni mas-uuliin badanna fadhiyan walana shaani meey qur'aankaas kariimka oo runtii oroodan keeyi qaali keeyi sababtiis ayaa yani yaa una dadaalka ardayda ilaahay khayr ha siiyo macal waalidiintood intii ka dadaashay oo maamulka muxaafadada ay macallimiinta ayna wuus u mahad celinay mahaddaas kadib waxaa leenahay waxbarashada juhdiga la keliya ayaa aadsaa u dhoweennay waxaa leenahay ardayay dadaalka aad hadda heesiin ilaahay haddii idinay hal laba laabo juhdiga hal dadaalo dadaalkan hal badiyo faa'iido badan iyo inay khayr badan asal ka dheefo mid ka mida waalidiinta oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa isagana la dardaarmay waalidiinta iyo ardayda intaba ilmaha maanta qur-aanka dhammeeyey iyo kuwa soo socda waxaan leenahay waxaa noo waxaa idiin bilaabata waddadii waxbarashada waddadii waxbarashada idiin bilaabata maantayaad cagta saarteen waalidkuna ha ku dadaalo ilmuhuna ha ku dadaalaano inay waxbarashada sii wadaan ilaahay baa ku mahadsan mahaddeeda ilahay baanu celinaynaa waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa intii abaabushay waxbarashadan madarasada ummu camaara waxay ka mid tahay madaarista macalimaadka ay ka yihiin gabdhaha wax ka bartay maraakiista kala duwan ee ku yaala degmada buulafullaay waxayna xafladan ku soo aaday xilli degmada buulafullaay iyo guud ahaan wilaayada islaamiga ee baay laga dareemaya horumar dhanka barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee sharciga bulshada ku dhaqan degmada galahareeri ee wilaayada galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka qaadimunaya afsa uu baahiyey kitaab al akhbaariya cabdiqani maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya
waa boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud oo goob fagaaraha ku daawaday filimka hadiyada ciidda ee ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya kaas oo ciwaankiisu ahaa qaadimunaya aqsa filimka oo ahaa mid aad u xiise badan balse qeybihiisii hore lagu soo bandhigay dhibaatada uu gumeystaha yahuudda ku hayo walaalaheena reer filistiin ayaa qeybihiisii dambe lagu soo bandhigay silsilado weeraro ah oo ka dhacay gudaha soomaaliya kuwaas oo si ba-an loogu xasuuqay murtadiinta intii ay socotay daawashada filimka qaar ka mid ah dadkii fagaaraha soo xaadiray ayaa shucuurtooda ugu warramay warbaahinta caawa waxaan fiirsanay filin oo xiise leh magaalada galhareeri filin aad cajiib u ah ayaan fiirsanay marka hore murugada oo dadka walaalaha muslimiinta ahoo oo reer khaza oo muslimiinta oo meesha dhibka lagu haayo aad baan noo murjiyey markii damben alxamdulilaah oo aad baan u faraxnay markii gaaladii iyo murtadiintii oo aad loo xasuuqayo waan ku faraxnay ilaahay baa ku mahadsan faqudiic daabiru lqowmi aladiina dalamuu alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin saasaan leenahay alxamdulilah mujaahidiinta halkiina ka wada baan leenahay gaalada allaha jebiyo koley waaba jabtee
aflaamta caawa aan daawanay waxaa ka mid ah filimkii waadiyada ciidulfidr almubaarak caawa filimka waxaan ku aragnay walaalaheena muslimiinta oo maarata reer falastiin oo maarata la gumaadayo yahuudda insha allah waxaanu leenahay biidn illaahi tacaala haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed waxaanu leenahay goordhow insha allah waxaa idiin soo gaado gacanteena biidn illaahi tacaala muuqaalada cajiibka ka waran macaarigta maxaa ugu yaab badnaa waxaa ugu yaab badnaa macrakadii daarunicma waxaan isheena caawan ku aragnay wiil mujaahid ah dhallinyarada ka mid ah mujaahidiinta oo maarata gaalada mid ka mid ah ku garaacayo qorigiisa sida maarata ushii oo kale ayaa ka mid ahaa waxaan caawada meeshan ku fiirsanaa anakoo joogan dawooyin galaarir filin aad noo cajiib geliyey filinka filowgiisa waxaan ku fiirsanaa murugada falastiin gaalada yuhuudda ay ku hayaan yuhuuddin ilahi waxaan leehay dhulka ka hoos marsho mujaahidiintina laga guuliyey macarigtana waxaan ku aragnay macarig aad noo cajiib geliyey daarnicimo waxaan aragnay nin gaaloo soo carar nin muhaajid min mujaahida ka hortagay kadibna qorga afkiisa lagu garaacayo daafkiisa waxaan leenaha gaalana waa jabtay mujaahidiintana ha sabranaan waxaan joognaa caaw degmada galhareeri oon ku fiirsannay filin aad u qiimo iyo qaayo badan oo markii hore caloosha naga xanuujiyey walaalahayna falastiin sida ay yuhuudi u gelee alle subxaana watacaalaan waxaan weydiisanaynaa yuhuud inuu ilaahay baabi'iyo walaalahaynana ilaah inuu u gargaaro gadaasheedi laakiin aadaan u faraxnay quluubtaynu way xasishay iyadoo aan aragnay walaalahayna mujaahidiin oo u jawaabaya yuhuud waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha idin sugo ilaahayna ha idinka farxiyo ilaahay agtiisa ha idinkaga farxiyo qulubtiina waad farxideen waad ka farxideen ilaahay agtiisa ha idinkaga farxiyaan leenahay bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa fagaarayaal kala duwan ku daawaday filimkan maalmihii lasoo dhaafay iyadoona filimka uu soo bandhigay gumaadka ku socda walaalaheena reer filistiin iyadoona qeybaha dambe ee filimka lagu soo qaatay weerarada halyeynimo ee ciidamada mujaahidiintu ay ku ciribtirayaan maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha murtadiinta ah dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegtay inay maamulka yahuudda ku taageerayso duulaan cusub oo loo qaado muslimiinta filistiinna xilli saayuuniyadda yahuudda xasuuq ka waddo magaalada khaza faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkii nuur cali warsame abushiiba dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa mar kale sheegtay in maamulka yahuudda ay ku taageerayso duulaan cusub oo lagu qaado muslimiinta falastiine lix bilood kadib markii uu bilowday dagaalka khaza maraykanka ayaa maamulka yahuudda ku cadaadinaya inuu ballaariyo xasuuqa khaza islamarkaana uu gaarsiiyo deegaanka rafax oo kaabiga ku haya xuduud beenaadka masar islamarkaana ay ku barakaceen boqolaal kun oo ka mid ah shacabka magaalada khaza dhanka kale mas-uuliyiinta ameerikaanka ah ayaa uu sheegay wargeeska exyos in yuhuudda ay ka codsadeen ka baaqashada weerar jawaab celin ah oo ay ku qaadaan dowladda shiicada iiraan taasoo beddelkeena ay duulaan ku qaadaan shacabka u barakacay rafax dowladda maraykanka waxay ciidanka yuhuudda u ballanqaaday taageero dhaqaale iyo mid militari haddii ay ka baaqsadaan weerarka iiraan taas beddelkeedna ay u jeestaan dhanka mandiqadda rafax si ay u xasuuqaan dadkii ka barakacay khaza ee deegaamaysiga ka dhigtay xuduud beenaadka masar tallaabadan oo maraykanku qaaday ayaa bannaanka soo dhigaysa sida reer galbeedka yuhuudda iyo iiraan oo cilaaqaadkooda u xooggan yahay ayna meel uga soo wada jeedaan muslimiinta sunniga ah
mas-uuliyiinta wilaayada boqol iyo hoggaanka dhaqanka ee wilaayada ayaa boqday mid ka mid ah macaahidda sharciga ee ka furan wilaayadaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqaadir maxamed rabbaani
wafdigan oo uu ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan odayaasha iyo waxgaradka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bokool abwaanada iyo saxaafadda jihaadiga ah ayaa booqasho dhiirigelin ah ugu tegay ardaydan wax ka barata machadu shariica ee ka furan wilaayada islaamiga ee bokool waaliga wilaayada islaamiga bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo munaasabada ka hadlay ayaa ardayda ku booriyey barashada cilmiga iyo in ay diyaar u noqdaan la wareegidda xilka iyo mas-uuliyadda muslimiinta bariga afrika mustaqbalka dhow ee fooda inagu soo haya doorkii iyo kaalintii islaamka eedanaytan insha allahu tabaaraka watacaala islaamka dhindhigika ilahan ku galnay maana ma rajayaan insha allahu tacaala in islaamka dhindhigika ilahan ku galay intaas kadib walaalayaal dowlad islaam markii dhisamaasmay la ray majaalaatu tarbiya oo la rajar majaalaat tarbiya waa toddoba majaal waa inta hadda maanaa insha markaan fa fiiriya aan arag majaalaadkaas hooba marka may la rahay sahamano tarbiya wanaagsan laga barbaariyo dowladda islaamka may nagadaasa insha allahu tacaala dowladdii nabiyullaahi maxamed sala allahu alayhi wasallam dowladdii khulafaa raashidiin alkhilaafa raashida alaa manaaji nubuwa ahlaan majaalaadkaas soo haayagna ma inbaahan yihin cilmi fahantana cilmi inbaahan yihin wala macaahida lunfuray intun qarash elanka bihaayo intun juhdi elangiliyahay may kumada koow atarbiya alcaqadiya caqiidada maanaa dadka in lagu barbaariyo caqiidatu salafi saalix walaa anka wiin qur-aanka ku hadlo may walaaleelo waa alcaqiida saas ma caqiidada marka may la raayo oo saafiga ee nabiyullaahi moxamed sal allahu alay wasalam iyo saxaabadii caqiidadiio in dadka laka tarbiyeeyo ummadda sidoo kale waxaa munaasabada kelimad boogaadintaa la mida ka jeediyey malaq muxudiin gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool quruxdan geeka miilantaal leersha elintiya suriyiga guliya taagana joodiyaraasha guryasinka jiraan kutubadii isinla sinkfanaa dowlad islaaman halleem may basan lanaa nicmadan isin haytan nimiya oo ilaahay hasan deersi ini laku faa'idaysada nin muuqata aragahayn darji ilaahay ka sheegay wal ilaahay darji ka sheegay iyo darji ah lamba mayl arey kas iyo i kasabshi korseede lanka ilaahay cilmo siidi kasabshi meelna may nagada darji nagadaas ardayda ayaa dhankooda wafdigan heerka sare kusoo dhoweeyey qalbi furnaan iyo bandhig cilmiyeed kooban kaas oo ay ugu talagaleen in ay ku qaabilaan mas-uuliyiinta soo booqatay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما
الفتى يتاه في ظلماته من القاب يلقاه سنا متهللا مليك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في الخير لحبيبي واجدير بسلا إليه
wafdigan ka kooban mas-uuliyiinta wilaayada golaha nuqabada iyo abwaanada booqashadooda ku aadan ardaydan waxay kusoo beegmaysaa xili ardayda wax ka baranaysa macadkan shareeca ay si dardar leh ku wadaan barashada cilmiga shareecada iyadoo arrintaas aada u farxad gelisay mas-uuliyiintii heerarka kala duwanaa ee soo booqday ardaydaas iyo waalidiintooda ka iclaam ahaanna waa wax aan soo aragnay oo itusi oo itaabsii ah mahadsanid rabbaani warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh